بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم xadiidka kow iyo lixdanaad oo ka mida min jawaamici اlأkhbaar waxaa shadaad ibna aws laga wariyey radia allahu canhu nabiga salى اllahu alيyh wasalam inuu yidhi ina allaha kataba alإxsaana ilaahay wuxuu qoray ama uu waajibiyo laasimiyey alإxsaana samafal iyo in loo ixsaan sameeyo calaa kulli shayin shay walba faidaa qataltum haddii aad wax dilaysaan faidaa qataltum ay faidaa aradtum alqatla haddaad rabtaan inaad wax dishaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata qaabdilidda wanaajiya waidaa dabaxtum haddaad gowracdaan fa axsinuu wanaajiya macnaa haddaad doontaan inaad gowracdaan waay lafdigaanna fa axsinuu wanaajiya addibxata qaab gowraca wanaajiya walyaxudda axadukum axadkiin ha soofeeyo shafratahu mididiisa walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayo ha u raaxeeyo oo midi afaysan oo la soofeeye ha ku gowraco rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amrayaa in lagu dadaalo ixsaanka iyo samafalka ixsaankuna waa badlu nafci ila alkhayr yacnii in nafci iyo wanaag iyo khayr la siiyo ama aad siiso cid kale taasaa waxaa la yidhahda alixsaan ixsaanka midna waa waajib qaar ka mid ah ixsaankuna waa mustaxabbaad oo waa sunno asalka waxaa waaye in ixsaanku uu yahay waajib wixii waajibkaa ka dheeraada oo siyaado ah oo qofka xaq uusan kugu lahayn inaad siiso inaad ugu kaalmayso siyaadadaasina waa mustaxab oo waa sunno ixsaankuna wuxuu u qaybsamaa alixsaan fi cibaadati اlkhaaliq iyo alixsaan ila اlmakhluuqiin in la wanaajiyo allaha khaaliqa cibaadadiisa markii laga hadlayo cibaadada ilaahayna ixsaanku waa acla almaraatib maraatibta islaamka ama diinka martabada ugu sarraysa waay martabada kood waa alislaam martabada labaad waa aliimaan martabada saddexaad oo ugu sarraysana waa alixsaan waana miduu nebigu sala allahu caley wasalam uu ku sharaxay fi xadiidi jibriil markuu yidhi jibriil akhbirnii can alixsaan wuxuu yidhi an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak maraatibta diinta martabada ugu sarraysa ixsaan waay ixsaankuna wuxuu kulansanayaa bayn alrajaa'i waalkhawf waa inaa ilaahay caabudo kaannaka taraahu sida adigoo ilaahay arkayoo kale waa raqbaya jacayl fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaadan ilaahay arkaynin asigaa ku arkaya waa rahbaya khawf labada qaybood ay ka kooban tahay markuu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam waa inaa ilaahay caabudo sida adigoo ilaahay arkaya macnaheedu waxa waaye qofka hadduu ilaahay arkayo aragtida ilahay qof walboo mumina waa jecel yahay qof walbaoo muslima wuxuu jecel yahay inuu rabbigii iyo khaaliqii arko asigoo ka raalliya idan inaad caabudda ilaahay sida inaad adigoo arkayoo kale macnaha raqbe iyo jacayl inaad ku caabudda waay haddaadan arkaynin asaa ku arkaya macnaha iska ilaali waay haddaad adigu arkayn ilaahay asaa ku arkayo subxaana wa tacaala maadaama alla uu ku arkaya iska ilaali oo ka baq oo yuusan kugu arag wuxuusan raalli ka ahayn adigoo samaynaya ama wuxuu ku amray adigoo ka tegaya labadaba inaad iska ilaaliso marka alraqba wاrahba ayay ka kooban tahay alixsaan in jacayl ilaahay lagu caabudo isla markaana alla subxaana wa tacaala lagu caabudo cabsi inaad ka cabsato isla markaana aad jeceshahay ilaahay subxaana wa tacaala jacaylkiisuna waa fowqa kulli maxaba jacayl walba waa inuu ka sarreeyo ixsaankaasi waa alixsaan fi cibaadati اlkhaaliq ixsaanka labaad oo ah alixsaan ila اlmakhluuqiin kaas laftirkiisa wuxuu u qaybsamayaa mid waajiba iyo mid mustaxaba ixsaan kugu waajibahaa jira kalixsaan ila alwaalidayn sida inaad u samafasho labada waalid labadaada waalid inaad u ixsaan samayso ma sunna mase waa waajib waa waajib oo allah subxaana wa tacaala aayaad fara badan ayuu ku amray arrinta wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan وبالوالدين إحسانا محل وسوق قدر جري مركي مفسرين تفسريان وأحسنوا بالوالدين إحسانا أمر كجرا ما شاسي وإحسان سمايا لبدا والي إحسانا ومصدر فعل كيسا ماشا كمغن وأحسنوا بالوالدين إحسانا لبدا والي مركي إن الله سما فلوا واجب وحاكروا كم من الإحسان الواجب الإحسان إلى الأرحام صلة الأرحام qaraabada in la xiriiriyo waa waajib oo ayadan axaadiid fara badana ku soo aroortay xiriirinta qaraabadu waxay ka mid tahay ixsaanka waajibka ah iyo xaqa waajibka ah ee lagugu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah ixsaanka waajibka alixsaan walinsaaf fi lmucaamalaat dadka markaad la mucaamaloonayso oo wax la wadaagayso ama aad wax yacni dadka aad la dhaqmayso insaafka iyo cadaaladda aad samaynayso waa nooc ixsaanka ka mid a cadaaladdaasi waajib miya mase waa mustaxab waa waajib wax walba oo dadka aad kula mucaamalayso in aad cadaalad samayso oodan eexan oo jawr iyo dulmi aadan la imaan waa waajib ixsaan waajiba waay ixsaanaadka mustaxabaadkana waa badan yihiin inaad qof dhiban u kaalmayso inaad mid maaragtay wax u baahan aad siiso inaad hadal wanaagsan dadka kula hadasho noocyo badan oo ixsaanku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkan wuxuu leeyahay faidaa qataltum faaxsinu lqitla haddaad wax dilaysaan qaabdilidda wanaajiya alqitla qaafka waa la hoos dhigayaa waa masdaru lhay-a masdaru lhay-a baa loo yaqaanaa cinda culamaai luga waa masdarka qaababka ka hadlaya macnaha qaab waay alqitla waa hay-at lqatli haddaad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitla ay faaxsinuu hay-at alqatli waay qaabka wax loo dilaayo hala wanaajiyo oo in la silciyahay sax maaha in qofka maalan qofkan hadduu qof dilo oo la qisaasayo qaabka loo dilaayo waa in la hagaajiyo oo lagu dilo waxaan qofkaasi silac ku ahayn ilaa haddii asiga markii hore qofka uu dilayay uu si xun u dilay markaasoo kale siduu u diloo kale in loo dilo waa mashruuc waana miduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam gabadhii ninka yahuudiga ahaa uu dilay laba dhagax ayuu iskugu dhigay madaxuu ka burburiyey ayadoo nafbax ah oo aakhirkii xayaatada ku jirta oo maaragtay naftu ka sii baxayso ayaa la yidhi yaa ku dilay ma hadli karto laakiin magacyaa loo sheegay dad la tuhunsanaa baa loo sheegay markii la soo gaaray ninkii dilay magaciisii ayay madaxa lulushay oo waxay tihi waa ninkaas ninkii i dilay ninkii baa la soo qabtay siduu u dilay in loo dilaa nebigu amray sala allahu caleyhi wasalam asigana madaxa dhagax looga burburiyey ilan ficilka u geystaa sida ahaa taasi min alixsaanay ka mid tahay ixsaankii lagama bixin maxaa yeeley qaabka wax u dila in loo dilo laftirkeeda waa qitladoo la wanaajiyey ayay qayb ka tahay ee ma aha qibladoo la wanaajiyey wax khilaafsan ilan dariiqadan asigaa maray min alcadli walinsaaf ay ka mid tahay sida wax u dila in loo dilo waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaan faaxsinuu wanaajiya addibxata qaab gowricidda wanaajiya qaab qalidda aad wax u qalaysaan wanaajiya see loo wanaajinaya wanaajinta waxaa ka mida waxyaabaha nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walyaxudda axadukum axadkiin ha soofeeyo shafratahu mididiisa midida uu wax ku qalayo waa inuu soofeeyo afeeyo midida waa in la afeeyo oo af loo yeelo si dhaqsi ay neefka u gowracdo oo loogu qalo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo laakiin haddii midi saawiron af lahayn aad maantao dhan ku jiijiiddo neefkii waa tacdiib xayawaankaasi waa cadaabtay dembina waad ku dhacday ixsaanka noocaana waa waajib waa laazim xoolaha markii la gowracayo waa in loo ixsaan sameeyo wa min alixsaan waxaa ka mid ah inaan la isku horgowricin markii neef la qalayo kuwa kale hadday arkayaan waa ka argagaxayaan inaad isku horqasho midba mar aad gowracdo ayagoo is arkaya nooc waxaa waaye tacdiibka ka mid a sax ma aha calaa kulli in loo ixsaan sameeyo waa waajib diinta islaamka xuquuqaysan ka hadlin ma laha xataa xuquuqda xayawaanaadka waa ka hadasha dadka qaar waxay aaminsan yihiin ama gaaladu ay ka dhaadhiciyeen waxay ayagu sameeyaan oo ama dadka ugu yeeraan ay xuquuqul insaanka ku magacaabeen inuu yahay waxyaabo diinta islaamka aysan la imaan oo ayaga hadda ay la imaanayaan wax la yidhahdo xuquuqul insaan waxaad mooddaa inay xuquuqan ilaahay subxaana wa tacaala dadka siinin ayaga ay u keenayaan hoosay haddana u sii daadegeenoo waxay keeneen waxay u bixiyeen xuquuqulmar'a dumarkay rabaa inay fasahaadiyaan markaase waxay u bixiyeen xuquuqulmara gabadha xuquuqdeeda xuquuqaa ka maqan insaankii xuquuqaa ka maqan xuquuqda insaanka maxaa ka mid ah qofka inuu xor noqdaa ka mid ah maxaa laga wadaa inuu xor noqdo soo haddaba xor ma aha xornimadu ayaga waxay ula jeedaan qof aan diin lahayn inuu noqdo qofka xornimadu waxay ula jeedaan inaan sharci ku qaban haddaad rabto waad tukanaysaa haddaad doonto waad iska dhaafaysaa haddaad doonto waad gaaloobaysaa haddaad doonto muslim baad noqonaysaa waxaa rabtid noqo haddaad rabti ilaahaad caynaysaa haddaad doonto rasuulkaad caynaysaa waxaad doontaad sheegaysaa xor baa taa taasi xaq insaan miya xaq insaan ma ah insaankan ilaaha abuuray subxaana wa tacaala allihii abuuraa kaaga aqoon badan xuquuqda ay mudan yihiin iyo waxaysan ayaga xaqu lahayn qofkuna xaq uma laha inuu yidhaahdo xor baa waxaan ka ahay diinka ilaahay subxaana wa tacaala qof ka xora ma jira diinta ilaahay ilaahay baa ku abuuray wuxuuna ku yidhi dariiqadan igu caabud waxaa kugu waajiba siduu ii caabud ku yidhi inaad u caabuddo ayagu marka hadda xuquuqda ay sheegayaan xuquuq dhaba ma aha laakiin si dhaba xuquuqda waxaa uga hadlay diinta islaamka xuquuqdii insaankii way ka hadashay xuquuqdii dumarka ay lahaayeen diinku waa ka hadlay xuquuqda xataa xoolaha ay leeyihiin ayuu diinku ka hadlay iska daa insaan iyo bashar xataa xayawaanaadka xuquuqdooda diinta islaamka ma dayicin waxaad ogtihiin nebiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi ittaquu llaha fi hadihi albahaa'im irkabuuha saalixatan wa kuluuha saalixa wuxuu arkay nebi calayhi salaatu wasalaam awr sheeganaya awr baa nebiga u dacwooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheeganayaa ninkii lahaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam aawa ninka awrkan iska leh markii loo yeero wuxuu yidhi wuxuu ka sheegtay inaad dhibaatayso ood gaajo ku dishay markaasuu yidhi ittaqu llaha fii hadihi albaa'im xoolahan ilaahay uga baqabi gaadiidsada ayadoo wanaagsan cuna ayadoo wanaagsan macnaha nooleeya waxay cunaan siiya biyaha ay u baahan yihiin siiya dhaqaaleeya adinkoo dhaqaalaynayana gaadiid ka dhigta adinkoo dhaqaalaynaya maalinkaad u baahatanna isticmaalo hilibkiisa cuna laakiin neefka in la baabi'iyo gaajo lagu dilo oon lagu dilo wax bannaan ma aha wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi cudibat imra'atun fii hira haweeney baa waxaa lagu cadaabay buu yidhi bisad darteed bisad awgeeda naar ayay naar ku gashay bisadda waxay ku samayn jirtay kaana taxbisuha waa xabisi jirtay meelay inta ku xirto ayay uga tegaysaa waxay cuntana sii mayso mana sii daynaysa si ay dhulka uga qaraabato oo waxay cunto ay u raadsato ilaa ay dhimatay bisadaasi darteed ayaa ilaahay ku cadaabay subxaana wa tacaala naagtaasi cadaabka ilaahay bay ku gashay oo naar bay ku gashay markuu nebigu noo sheegaya calayhi salaatu wasalaam ujeeddadu noogu sheegaya waa maxa qisadaasi iska ilaaliya way xayawaanaadka in la cadaabo xayawaanaadka in la cadaabo waa in la iska ilaaliyo dadka marka u haysta xoolaha inaysan xuquuq lahayn ee u haysta uun hilibkoodana in la iska cuno markii la rabana la gaadiidsado aaday u qaldan yihiin ittaquu llaha fi hadihi albaa'im xoolaha in ilaahay looga baqo waayo subxaana wa tacaala xuquuqdooda la dhowro la ilaaliyo loo ixsaan sameeyo adigoo haddana intifaacooda iyo nafcigooda ilaahay kuu banneeyey wuxuu ilaahay kaaga banneeyey u isticmaal laakiin ha silcinin ha dhibaataynin ha cadaabin ma bannaana in xoolaha la cadaabo lagu ciyaaro قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلم من الطير رسولك عليه الصلاة والسلام وحو حرمي يوم خيبر الحمر الإنسية dameerada insiga waa xarimay dameeradu waa laba nooc kuwana waxaa la yidhaha insiya kuwana waa waxshiya kuwa waxshiga waa duurjoogtay ka mid yihiin ugaartay ka mid yihiin kuwaasi laakiin kuwa nebigu uu xarimay waa alxumar alinsiya alxumar alinsiya maxaa loola jeedaa waa dameerada insiga la nool waa dameerada dadka la nool oo aan ka didaynin waa dameerada la isticmaalo way oo hadda dadka qaar ay gaadiidsadaan oo lagu intifaaco la rarto hilibkooda xaaraam waay nebigu waa xarimay sala allah alay slam lama cuni karo wa luxuuma albiqaali baqasha hilbaheedana nebigu waa xarimay calayhi salaatu wasalaam wa kulla dii naabin iyo mid walba oo mici u saaxiiba micidaasina ku ugaarta oo min asibaaci duurjoogta ka mid ah wa kulla dii mikhlabin iyo shimbir walba oo u saaxiiba cidiyo oo minadayri shimbiraha ka mid ah cidiyo ku ugaarta asigana shimbiraha waxaa jira qaar wax ugaartaa jira oo cidiyaha wax ku ugaarta kuwaas wax ku ugaarta cidiyaha hilibkooda xaaraam waay duurjoogta miciyada wax ku ugaaratana ayaduna hilibkeedu waa xaaraam oo ma bannaana in la cuno ama la isticmaalo rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey كل ذي ناب من السباع marka waa caam xayawaan walba miciyaha wax ku ugaarsada cunitaankiisu waa xaaraam lafdiga kullana waa min alfaad الcumuum caam wey waxaa khilaaf ka jira oo culummadu ay isku qabteen bahal xayawaanaadka ka mid ah micina u saaxiiba micidaasina laga yaaba inu wax ku ugaarto waa waraabaha ama dhurwayga asiga hilibkiisa ma la bannaan taha in la cuno mase ma bannaana culummadu in badan waxay leeyihin xadiidkan uu soo gelaya wa kulla dii naabin min asibaac ilna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha miciyaha wax ku ugaarsadau ka mid yahay bay yidhaahdeen qolo kalena waxay yidhaahdeen cumuumka xadiidkan asiga waa laga soo khasisay oo nebigaa soo reebay oo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam addabcu saydun wa fiihi shaatun addabcu waa waraabaha wa saydun waa ugaar buu yidhi qofkii asigoo muxrima ugaarsada waraabe wuxuu yidhaahday waxaa ku sugan ribaa ku sugan yacni qofka muxrimka inuu wax ugaarsado looma ogola hadduu wax ugaarsado fidyaa laga rabaa fidyadaasi waa maxay wafiihi shaatun macnaa neef ariya ayuu fidya ahaan u bixinaya adabcu saydun xadiidkaas marka waxay yidhaahdeen waa mukhasis lihada alxadiid midkaanuu soo reebaya meeshaas marka waxaa la isku qabtay horta dabca nebigu sheegayo sala allahu caleyh wasalam uu leeyahay adabcu saydun ma waraabaha dhanba mase waa nooc ka mid ah oo magacaa leh dadka qaar waxay ku macneeyaan dabuca nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuusan ahayn waraabaha dadka cuna ee uu yahay nooc kale oo weer calaan la yidhaahdo kaasaa laga wadaa bay yidhahdeen dabca uu leeyahay nebiga calayhi salatu wasalaam waa sayd amaa midkan kale waxay dhahan waa bahal wax ugaarta oo libaaxyadu la mid yahay halkaasay mariyeen calaa kulli xaal masaladaas masalo culummadu ay isku khilaafeen labada xadiidna tacalluq lala waay xadiidkan iyo xadiidka kale adabcu saydun wa fiihi shaatun قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري رسولك عليه الصلاة والسلام وحو لعن ضي المتشبهين من الرجال كواش اسكو شبها او رقا كمدا بالنساء دمرك اسكو شبها ولعن ضي والمتشبهات dumarka isku shabaha oo min annisaa dumarka ka mid oo isku shabaha birijaali ragga ayagana nebigu waa lacnaday sala allahu caleyh wasalam rawaahu lbukhaariyu wixii lacnad laga ratibo xukunkoodu waa maxay waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn haddii la yidhaha qofkii sidaa sameeyey waa malcuun oo allah uu lacnado ama rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu lacnado dembigaas waxaad ogaataa inuu yahay kabiira min alkabaa'ir dembigaas waa dembi weyn dembi yar ma aha laba sinfi buu nebigu lacnaday caleyhi salaatu wasalaam ragga dumarka iska dhiga oo dumarka isku shabaha iyo dumarka ayagana rag iska dhiga oo sidii ragga isku shabaho sida ragga u dhaqma labada jaanibba nebigu waa lacnaday sala allahu caleyh wasalam ujeeddadu waxa waaye haddii ragga waxyaabo dumarka gaar la ah ay qaataan ragga qaar ka mid ah labiskii maalan dumarka gaarka ku ahaa kabihii gaarka ku ahaa qaabdhaqankii gaarka ku ahaa hadduu nin isku shabaho waa malcuun ninkaasi waxyaabo ragga ay khaas la yihiin oy gaar la yihiin oo dumar la wadaagin gabadha isku shabahdana waa malcuunad ayaduna oo waa lacnadanta maxaa yeele waa laba jinsi oo ilaahay uusan isku shabihin wax shaqaa iskuma laha waa laba jinsi oo kala duwan ninka marka inuu sidii dumarkii iska dhigo waxay keenaysaa inuu noqdo nin malcuuna lacnadaa kula dhacaysa gabdhaha sida ragga iska dhiga ayaguna waa sidoo kale hadda ma jiraan labadaa sinfi mase ma jiraan hadda waa jiraan niman waxaa arkaysaa sida gabdhaha u dhaqmaaya oo sidoodoo kale isku jajabinaya oo hadalladoodoo kale iska raadinaya bal qaar mararka qaar waxaa arkaysaa waxyaabo u gaar ah oo dumarka lagu yaqaano la bisanayo haddana waxaa waxaas ka badanoo ka daranooba la keenay in la yidhaahdo ninka naagaa loo bedelayaa asiga dhanba waa la bedelayaa isbitaali waxbuu tegayaa ninkiiba ma aha waa gabar waa la soo bedelay gabadhina waxay leedahay ayadana nin ha layga dhigo markaasaa ayadana nin laga dhigayaa inta ma aragtay camaliyaad iyo qalliimo iyo wax loo sameeyo dhulkaa gaalada walidaalika hadda waxay bilaabeen iskuulladooda gaalada waddamadooda iskuullada lagu dhigo waxaa la yidhi cunugu markuu yaryahay waxay leeyihin adiga ragna ma tihid hadda dumarna ma tihid hadda doorasho ma lihid weli cunuga waxaa lagu qancinaa inuusa hadda mid wuxuu yahay uusan ogeyn soo weynow markaad weynaato kadib go-aan gaar adiga ma gabaraa noqone mase wiilaa noqonaysaa caqli xumadii gaalada heerkaasay gaarta qofka hadduusan diin lahayn caqli ma laha marka in la isku shabaho oo la isjajabiyo waa dhaaftay ee gabdha waxaa raadinayaa inay wiilal noqdaan wiilalna waxay raadinaya inay gabdho noqdaan ciyaadan billaah walaysa dakaru kalunha rag iyo dumar shaqo iskuma laha ilaahay subxaana wa tacaala isku kartina kama dhigin sifaaday ku kala duwan yihiin muuqaal bay ku kala duwan yihiin xataa hadalkii waa lagu kala duwan xataa hadal ma wadaagaan waxaa la rabaa marka qof walboo muslima ama rag ha noqdo ama dumar wixii ilaahay ka dhigay inuu ku qanco uu iska ilaaliyo inuu sinfiga kale isku shabaho inuu iska ilaaliyo inuu sinfiga kale isku shabaho maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu lacnaday kuwa isku shabaha dumarka markii laga hadlaayo waxyaabaha la isticmaalo waxaa jira ama saddex qaybood ayay culammadu u kala qaadaan wax mushtaraga oo rag iyo dumar ay wadaagaan ragna gaar kuma aha dumarna gaar kuma aha tanoo kale ma bannaan tahay tanoo kale waa jaa'is waa mubaax ragguna waa isticmaali karaan dumarkuna way isticmaali karaan waxyaaba fara badanoo noocaasana way jiraan hadda ama ha noqoto gogollo la isticmaalo ama maryo la hugsado sida hadda go'yaashoo kale iyo wixii la mida waxyaaba rag iyo dumarba saalix u ah baa jira qismiga labaad waa qismun khaasun birijaal rag ma loo ee dumar ma loo ogol yahay qismigaas khaaska ah dumarka looma ogola wixii rag gaar ku ah dumar lama wadaagaan qismiga saddexaadna waa qismun khaasun binnisaa waa qismi dumarka gaar ku ah wixii dumar gaar ku ahna raggu lama wadaagaan labadaa marka ay kala leeyihiin ayaa waxaa la diidan yahay mid ka mida labadooda inuu midka kale uu la wadaago ama uu la isticmaalo waxaa jira waxay culammadu yidhaahdaan oo u dhaxeeya rag iyo dumar rag iyo dumar maxaa u dhaxeeya waxa loo yaqaan waxaa u dhaxeeya mukhanas mukhanasku ragna ma aha dumarna ma aha dhanna dumaruu ka shabahaa dhanna ragga ayuu ka shabahaa waa kuwa alla yidhi waa hayru ulilirba min arrijaal mukhanadka yaa la haleeshiinayaa waxay yidhahdeen culammadu jaanibku u badan yahay ayaa la haleeshiinayaa hadduu xagga ragga u badan yahay sifaadka ragga u badan yahay iyo hadduu sifaadka dumarka u badan yahay intaba mukhanasiinta waqtigii nebiga sala allahu calayh wasalam way jireen dumarka markii hore ama asal ahaan waa yacni damac dumar kuma jiro ayaga asal ahaan lidaalika guryaha waa geli jireen oo dumarka waa u geli jireen laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam nin mukhanasiintaasi ka mid ah oo wuxuu maqlay sifaynaya dumar mar hadduu sifaat galo macnaheedu waa maxay damacaa jira waay hadduu dumar sifeeyo damacaa jira ninuu la dardaarmay oo jihaad iyo hazo u socdo wuxuu yidhi hebelow haddaad meel heblo tagtaan oo dagaal ka qayb gashaan oo khanaa'im lasoo helo gabadha hebla ayaysan ku dhaafin buu yidhi gabar uu tilmaamaya fa innahaa tuqbilu biarbacin wa tudbiru biamaanin buu afarna way la soo qaabishaa sideedna waa la sii jeesataa buu waxay culammadu ku macneeyeen macnaha xoogaa way cayilan tahay waay qofku markuu cayilan yahay dhinacyada laalaabiyuu ku yeeshaa markuu soo jeedo marka laalaabyadii hore waa afar markay sii jeedana sideeday noqonaysaa buy markuu nebigu maqlay arrintaas calayhi salaatu wasalaam wuxuu dumarkiisa ku yidhi laa yadkhulanna calaykunna haada buy midkan yuusan idiin soo gelin mar dambe ninkaan nin wax kala fahamsan waay ninkaan mar dambe ha ogolaanina buu yidhi inuu guryaha idinkugu yimaad ama uu idiin soo galo calaa kullin jaanibku u badan yahay markaa ayaa la haleeshiinaya laakiin asalka waxa waaye wixii dumar khaas la yihiinna dumar baa leh waxay rag khaas la yihiinna rag ayaa iska leh wixii la wadaagana waa mubaax rag iyo dumarba way isticmaali karaan waxyaabaha hadda maalan aad u jira waxaa ka mid ah catarada la isticmaalo cataradu waxaan u malaynayaa saddexda qayboodba waa leeyihiin cataro waxaa jira dumarka gaar u ah iyo barafuunno u khaasa waxaa jira kuwa ragga u khaasa oo dumarku aysan isticmaalin waxaa kaloo jira qaybo mushtaraga oo rag iyo dumarba loogu talagalay wixii mushtaraga waa isticmaalaysaa wixii rag khaas ku ah haddii uu rag iyo raggaa isticmaalaya wixii dumar gaar ku ahna dumarkaa isticmaalaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin